sana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa
bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya allah u naxariistee waxaa maanta lagu aasiyaa duleedka magaalada jowhar wasiirkii beeraha hirshabeelle oo xalay lagu dilay magaalada jowhar waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa guddoomiyey furitaanka shirka wadatashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo si rasmi ah ugu furmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa sidoo kale aad maqli doontaa maamulka degmada bacadweyn ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda deegaanadii dhowaan markaasi dagaalku ku dhex maray maleeshaadka al-shabaab iyo dadka deegaanka ah qodobadaasi waxaynugu soo kordha ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada wararka
bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa ku bilaabay barnaamijka ee allah u naxariistee waxaa maanta lagu aasiyaa duleedka magaalada jowhar wasiirkii beeraha hirshabeelle oo xalay lagu dilay magaalada jowhar waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira abuukar maxamed bacadle abuukar ee bal haddaadna maqlayso waxaad faahfaahin naga siisaa ee qabanqaabada aaska ee wasiirkii beeraha hirshabeelle siday u socoto
aada iyo aada u mahadsan tahay sidaas ka dhawaajisada maanta ayaa lagu duugayaa magaalada joor duleedkeeda wasiirkii beeraha iyo waraabka dowlad goboleed hirshabeelle ahna ahaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleed hirshabeelle cabdiqaadir abuukar maxamed oo dhowaan loo magacaabo wasiirka beeraha oo hodannimadii xalay xilli uu kasoo baxayay masjidka kooxa hubaysan ay ku dileen dabeetana baxsaday qabanqaabada wasiirka ayaa idin ka soconaysa magaalada jawaar waxaana la arkayaa mas-uuliyiin ka tirsan hirshabelle oo si weyn u qabanqaadanaya aaska wasiirka ay ugu horeyso gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleed hirshabelle oo ninka mas-uulka ugu sarreeya dowlad hirshabelle oo ku sugan caasimada dowlad goboleed hirshabelle sidoo kale waxaa la arkayaa ciidamadii amnigaha oo iyana aada ugu mashquulsan in ay magaalada roongeeyaan oo ay jugnaan muujiyaan waxaana iminka mas-uuliyiinta guud ahaanba ay ku sugan yihiin marxamka gurigiisa oo ku yaala gudaha magaalada jowhar oo ay eheladooda u tacsiinayaan marka si weyn ayaa loogu diyaar garoobay hadday yihiin mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabelle ee shacba ku nool guud ahaan magaalada jowhar in si weyn aaskiisa looga qayb galo wasiirkii beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle allahu naxariista cabdiqaadir maxmed aaskaani
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta midigay bidixi ma ka maaranta madaxow majaha ma ka maaranta maskax iyo aqoon ma ka maaranta
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ay- ayaa eh, furay shirka wadatashiga ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo si rasmi ugu furmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa ka hadlay furitaanka shirka
halkan waa inaan kula wadaagno ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan binayaasha arrimaha soomaaliyaba Een, shirkii saad og tihiin dhuusamareeb two oo looga ballamay dhuusamareeb three iyo xaaladiisa si aad la socotaan dhuusamareeb two waxaa lagu heshiiyey in bisha agost shan iyo tobankeeda la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb dhuusamareeb three si looga heshiiyo hannaan doorasho oo dalku galo madaxdii soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay dhuusamareeb two ballantu waxay ahayd shan iyo tobanka bisha agost in la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb waxaa ka soo qayb galay shan iyo tobanka bisha agost oo ballankii ilaa iyo hadda la soo gaaray madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamed cumar firish waxaan welina soo gaarin oo aan shirka ka soo qayb gelin madaxweynaha puntland ciid cabdullaahi deni madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo runtii aan cudurdaar u samaynayno ama cudurdaar leh oo xanuunsan intaan ognahay Een, walaa caafiyaan leenahay dhammaan madaxda oo mahad celinaynaa madaxdii soo hormartay waktigii ku timid soo ilaalisay waktigana si gaaraan u mahad celinaynaa sorry waxaa yimid madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo waktigii ku yimid ballanta sidii ay ahayd waa mahad celinaynaa waxaan rabnaa halkan inaan ka caddayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay ballantuba ay ahayd oo iyaguba ay dhinacooda ballanta ka qabteen waan leenahay walaalayaal shirka soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogashii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taallaa oo ballankeeda wada qabanay oo ballankeeda wada qabsanay sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta soomaaliya ku jirto iyo waktiga la joogo kuma aadana waktigeediina ma ahan waxaanan isleenahay xilli fariimo hawada la isu mariyo ma joogto waa la kala duwanaan karaa waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn balse goobteedii iyo gogasheedii iyo ballankeedii baan joognaa oo ay tahay in lagu wada hadlo oo lagu heshiiyo sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan gogasha waktiga ummadda soomaaliyeed maanta ku jirto xaaladda dalka ku jiro hanka weyn oo soomaaliya ka leedahay rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku gelayo in laga heshiiyo laga wada hadlo uma baahna is leeyahay inaan ee, kadib dhacno iyo waktiga uu ku dhumo wax aan ee, ku aadanayn maslaxada sidaa darteed halkii aan isugu nimaadno sidii gogoshii iyo ballankuba ahaa waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed qaab doorasho waa ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa ballan iyo ee, isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin ama aan cidina ay soomaali isfahamsiinayn madaxa soomaaliyeed waa ka fahme waa waa iska fahmeen cusman reeb one iyo cusman reeb two waa lagu soo heshiiyey tiriina waa waa lagu heshii karaa iyadaana dabaanadda soo aabada soomaaliyeed waxaana ku kalsoonnahay ee ka soo baxa ee, cusman reeb tiri inay fulayaan shacabka soomaaliyeedna ay ku kalsoonaan karaan ee, talooyinka iyo go-aamada ka soo baxa waxaan leenahay ka- sidaas walaalahay intaasaan rabaa inaan uga baxo runtii waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan wada xiriirnay wada xiriirno rajo fiican aan ka qabno inaan isugu nimaadno si taladuba ay ahayd maantay waxaa noo furmay shirkii ee, wejigiisii koowaad maanta la guda- gudagalnay waxaan dhegaysanay maanta warbixin ka dhegaysanay guddigii farsamada ee, soo diyaarinta qaabab doorasho ama hannaan doorasho la kala doordoorto ama laga lagu dul shaqeeyo maanta ay nala wadaageen guddigii farsamada ee, welina shaqadii way socotaa guddiguna waa ku jiraan hawshoodii balse maanta ay- intaasay nala nala wadaageen caawana shirkii wejigiisii koowaad ayaa noo furmay oo aan gudagalnay ee, doodihii iyo wadahadalladii qaababkii doorasho ee guddigu ay soo gudbiyeen ee nala wadaageen runtii guddiga waa u mahad celinaynaa dadaal fiican bay sameeyeen aad bay u soo dadaaleen talooyin bay soo urusheen meel bay soo gaarsiiyeen wadahadalka caawa ah si guud mabdiyan waa isku afgarannay Een, welina waa socotaa hawshaas annagoo mar walba u banaynayna ama u diyaar ah inay walaalahay nagu soo biiraan oy noo- na soo gaaraan oo iyaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ku talagalnay ama aan ee, rajo fiican ka qabno inay na soo gaaraan shirkuna wuu soconayaa haddii laa yidhaahdo ugu dambayn waxaan rabaa in halkaan uga diro runtii mahadcelin shacabka soomaaliyeed meel ay joogaanba sida ay shirkan u garab taagan yihiin sida ay talooyinkooda iyo tilmaamahooda wanaagsan u bixinayaan sida ay shirkan inuu inuu guulaysto loogu wada taagan yahay loogu wada diyaarsan yahay waxaan leenahay walaalayaal shirkan insha allah guulu ku dhammaanayaa safgarada ku dhammaanayaa dalkuna hannaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu geli doonaa insha allahu tacaala taasna kalsooni buuxdaan ku qabnaa waana waana ku eh, ku kalsoonnahay inay saas u dhacayaan Een, sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo saaxiibadayna beesha caalamka sida ay mar walba noo garab taagan yihiin ay u soomaaliya u garab taagan yihiin oo dowladisida soomaaliya ay garab u siinayaan taana waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo saaxiibadeen oo runtii si joogto ah arrimahan weliba si gaara doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinaya oo talooyin iyo mar walba eh, arrimo ku aadan in guul laga gaaro noo siinayo Een, waxaan ku gabagabeynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen ee, soo dhowaada idinkoo mahadsan shirkana ka soo qayb gala yaanan wax een, haba yaraatee keeni kara in ay dib u dhacdo oo waktiga qaaliga ee soomaalida laga rumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa Ee, waxaan rabnaa inaan meeshaa ka sii wadno guulna u rajaynayna ummadda soomaaliyeed guud ahaan guud ahaan insha allah waxaan leeyahay oo kale gabasha waxaa dhigay reer galmudug walaal kasta oo wax qabi karaa gabasha reer galmudug ha ku taxgeliyo ha qadariyo annagoo ku qanacsan meeshii geeri ku jiro inaanu ka baryi karno ka kana qanci karno walaalkii qaba ama mas-uulkii qaba sidaa darteed gabasha ha la qadariyo hana la yimaado aad iyo aad waa mahadsan tihiin taas xaafadda waa mahadsan tihiin salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad buu mahadsan yahay waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor dhinaca kale maamulka degmada bacadweyn ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda deegaanadii dhowaan dagaalku ku dhex maray maleeshiyaadka al-shabaab iyo dadka deegaanka iyo jabkii argixisada loogu geystay deegaankaasi guddoomiyaha degmada baacadweyn ee gobolka mudug axmed daahir ayaa radio muqdisho arrimahaasi arrimo kale oo ku saabsan xaaladda guud ee degmada ugu waramay
waad mahadsantahay magacaygu axmed daahir weeye xaaladii guudna waa meelihii adugu dhibaatada ay ka geysteen qolooyinkaas nabadiibkaahi way degan tahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ciidamadii ciidamadaeniyaa ku sugan aad baa ay hadda waxa weeye unool qabtaa walilahi alxamdu marka xaaladda guud oo kay weeye hadda way degan tahay marka laga reebo in uun maaragtay diyaargarow iyo maaragtay xaalad uun maaragtay dagaal dadku ay ku jiraan
waa tahay marka argagixisada berigii deegaanka qaybo ka mid ah een soo weerartay hadda iyagu xaggey bay ku sugan yihiin firxadkeedu firxadkooda
walaale dadkaasi dad waxa weeye dhagarqabayaala weeye ummadda ilaahay uu maaragtay ku fidneeyey annagu intaan ognahay waxay ku sugan yihiin deegaamada caadiya waxay ku sugan yihiin meelo maaragtay u dhow marka annaguna waxa weeye goobaheennii baan ku sugannahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxa weeye annagu kolley intii maaragtay awal aan ka joognay waan ka joognaa marka iyaguna fariisimihii ay ku lahaayeen aada iyo xardheera iyo meelahaasi baa laga sheegayey marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin
waa tahay guddoomiye berigii een een dagaalka ama iskahorimaadka shacabka iyo shabaab uu ku dhex marayey qaybo ka mid a deegaanka sidaan ka warayno waxaa jiray dhibaatooyin een labada dhinacba soo kala gaaray argagixisada dhibka la gaarsiiyey markaaan ka tagno iyo meedadkii ay ka carareen iyo rafaadka loo geysa markaaan ka tagno dadkii shacabka iyagu dhibaatada soo gaaray bal maamulka sidoo ula tacaalay
waad mahadsan tahay walaalow annagu horta kolley waxa weeye annaga maaragtay annagu waxa weeye dadkii maaragtay dhibaata dhibaato badan baa gaartay dad shacaba oo waad garan kartaa xoolahoodii iyo guryahoodii iyo maaragtay loogu yimid oo wax dagaala iyo wax shida iyo wax dhibaato aan qabin oo cid ay maaragtay maanta ay ka qabeen aysan jirin qoon oo ay ka maraynayeen nimankaas dhibaatada aada aadka aadka u geysta ayaa soo dhulkooda kusoo weeraray marka dhibaato badan ay geysteen dad dumar iyo haween iyo caruur iyo dad maaragtay birmageysahay meeshii dhibaato ku gaarsiiyeen dadkii marka way iska dhibaataysan yihiin dad ayagu maaragtay waxay iska ahaayeen shacab ah oo maaragtay dadkii hadda dhintana w allah u naxariisto wixii kaleo hadda dhaawac ahaana dee meelihii maaragtay loogu talagalay ayaan ku dabiilnay marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baan waxa weeye uga shufrinaynaa in ay dadkaasi dad yihiin gacan ka xaqdarin ay ay laysay marka maamulka marka marka loo gudbo hadda cid maamulahoo nala soo xiriirtay ama aan yacni la wadaagnay arrimahaas ma ogin ma jirto marka alxamdulilah annaga ayaa u istaagnay inaan wax u qabanno laakiin hadda cid ka koreyda wax u qabato ma jirto
waa tahay guddoomiye adigoo maadsan marka deegaanadii ay wax ka dhaceen bal hadda xaalkooda sida uu yahay inay dib ugu soo laabteen howlihii ganacsiga iyo dadkii markii hore argagixisada ay damceen in ay ka barakiciyaan iyana xaalkooda sida uu yahay haddii aad si kooban noogu faahfaahayso
sawirguud markii aan kaasiyo meeshu waxay ahayd horta sideedaba waa meel si maaragtay tuulaha tuuladana dadkii ku noolaaba ku nool dadku dad iska reermiya oo waxay ahaayeen dee meelihii ay deganaayeen bay hadeerna ku sugan yihiin marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ayagoo isku dayeen inay ka barakiciyaan laakiin dadkii waad fahmi kartaa oo meel dhib ka dhacay afar iyo labaatanka saac waxaa dhici wax kasta maaragtay waa suurtagal in maaragtay dhibaatadiiyo kale ka dhacdo waana laga digtoon yahay insha allahu tacaala waana loo diyaargaraysan yahay in maaragtay in qof walba ay nafteeda iyo maalkeeda difaacato marka de waa dhibaatadaasi waxa weeye way jirtaa oo dadka maaragtay hadde ma hadday dhibaata dhacdo dhibaatadu inay dhacdana waa yacni sidii oo kale in aysan u dhulcin laakiin waa suurtagal in dadkaas arxablawayaashahay inay dee midii oo kale isku dayaan inay geystaan laakiin waa laga digtoon yahay insha allahu tacaala
waa tahay gudoomiye aadaa umahadsantaa gudoomiye axmed daahir gudoomiyihii degmada bacadweyne ayaa tahay marka xiga mm, si guud marka looga hadlayo adeegyada dhanka nolosha ama asaasiga bulshada waa ee degmada bal ka waran
wallaahi niyahu markii aan hadda guud ahaan kuu dulmaro waxa weeye aada iyo aada u liidataa xagga hadday maaragtay jidadka tahay iyo hadday biyaha ta- biyo la-aan ay tahay oo aan matoor aysan ahayn xagga de- maaragtay degmadu waxa la yidhaahdo matoor riig ceel riig ma leh dadkaasi ceel gacmeed ay ku noolayeen ceel gacmeedkiina bacad xoogle ayaa ku fadhiistay bacadkii ceeshi biyaha laga cabi jiray marka waxaa ugu waxa weeye noogu daran oo maanta aan uga faa'iidaysanayaa idaacadda raadiyo muqdisho oo aan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo midda galmudugba iyo hay-adaha ku shaqada leh dadkaasi dhibaato biyood ayaa haysa oo biyo la-aan baa ka jirta biyahaas eh, magaaladu waxay cabi jirtay ceel ku taalla magaalada eh, dhinacyadeeda ayagiina bacad baa ku fadhiistay oo waxa weeye biyihii eh, awalba dabeero iyo wax noocaasaa ka soo qaadi jiray ayagana way keeni waayeen waxay noqotay dadku inay u garab arooraan ayagoo weliba ceelkii maanta in la qodo berri aan biyo laga helay marka midaas ayaa ugu daran Eh, sida kale magaaladu haddii maaragtay eh, xagga eh, adeegyada asaasiga isbitaalku baa waxa weeye dad dad jaaliyada dad jaaliyada ayaa wara waxa weeye eh, waxa qayb yaroo eh, ka dhisay isbitaal ah qaybtii baa loo adeegaa oo weliba aan ku filnayn degmada lagu adeegaa Eh, marka waa adugu arrimuhu way iska fara badan yihiin baahidaahi marka eh, sidaas weeye ninka la yidhaahdo waa sidaas weeye waa tahay gudoomiye ugu dambeyn marka adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan raadiyaha qaranka een marka laga hadlayo xagga dhismaha wadooyinka kuwa soo gala ama kuwa ka baxa degmada sida ay yihiin iyo magaalada gudaheedii wadooyinka dhexmara iyagana haddii ay jiraan kuwo dibu dayactir ama dhismo u baahan ama ciriiri hadduu ka jiro iyana maxaad uga faa'iidaysanaysaa fursaddan raadiyaha qaranka iyo arrimihii aad ka hadashay cid kasta ahi oo ay qusayso si loo dardargeliyo degmadan xagga adeegyadeeda asaasiga kor loogu qaado fursaddan maxaad uga faa'iidaysanaysaa arrimahaas adoo ka hadlaya waxaan uga waxaan uga faa'iidaysanayaa waad mahadsan tahay waxaan uga faa'iidaysanaya waxaan is leeyahay bulshada eh, qaybteedii way dhammaystiran tahay laakiin qaybtii dawliga ayaa ka maqan dadka waxay uga maqan tahay dhan kastaba ha noqotee qaybtii dawladda eh, dadku way ka baahan yihiin eh, xagga waxbarashada markii laga reebo kastaba iyada laftigeeda dugsi sare aysan lahayn laakiin inta kale waxaan isleenahay qaybtii eh, dawladdu way ka maqan tahay oo waxa weeye dadku ayagoo isku tashadeen wax badan ay qabsadeen wax badan ay ka shaqeeyeen hadday jid tahay iyo hadday isbitaal tahay iyo hadday eh, tahay eh, maaragtay eh, jidadka iyo hadday tahay eh, korontada oo ay magaaladu koronto lahayn matoor loo shido yar oo ay iyagu gateen oo aysan lahayn eh, waxa weeye soolaradii iyo matooro kaloo waaweyn aysan lahayn waxaasoo dhan waxaan isleeyahay qaybtii dawladda ayaa ka maqan marka eh, aada iyo aadan kaaga mahadcelinayaa fursadaasan oo ka faa'iidaysanaya waxaan ugu baaqayaa eh, dawladda federaalka ah dadkaasi dad waxa weeye qaybtii dawladdu ay ka maqan tahay waxaan ugu baaqayaa in dawladdu in dawladdu dawladda galmudug iyo midda dawladda federaalka ah inay bal meeshaas qaybtii dadkaasi ay ku lahaayeen oo ay ka sugayeen inay ka maqan tahay iyaguna fiiriyaan oo hoos u fiiriyaan saasaan leeyahay
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wadatay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada wararka intaa barnaamijka lamida ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaasyo nabadgelyo
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wadatay